asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenni murtada maanta ee dhinacyada aad iyo aadka u fara badan taaban jirtay waana xubinta kolba qayb hor leh oo ka mid ah afkeenna hooyo aan ku dooxi jirnay xubinteennan maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebba idmo ama aan ku falanqaynaynaa sheekooyinkeennii farada badnaa qayb ka mid ah waana midan aan haddii eebba idmo ka soo miirnay dhinaca saddexleyda xubintan iyadiihii waxay leedahay waxaa la yidhi haddii eebba idmahayo ama ay ina faraysaa oo ay odhanaysaa marka sideedaba aan xubin ka hadlayno xubnuhu waa noocyo badan yihiin midba qayb hor leh ama qaab hor leh ama qaab ay mid kaleenta wax kala wadaagto ayay u soo dhacaysaa midanna waxay ina leedahay waxaa la yidhi saddex soomaalidu waa ay ku fashilantay tan waxay ina leedahay waxaa la yidhi saddex soomaalidu waa ay ku fashilantay si toosa ama si dadban ama si dhab ah ama si haaf ah ama si haddii ilaahay idmahayo dheelitir la'aana ayay ugu fashilantay saddexdaas qaab ee soomaalidu ay ku fashilantay xubintana waxayna leedahay saddex soomaalidu way ku fashilantay saddexda ay ku fashilantayna waxay kala yihiin waa sir xafidan sinaan maamul iyo suugaan la dhuuxo saddexdaasba waa ay ku fashilantay ayay xubinteennan murtida maantu ina leedahay waxaan is leeyahay waa saddex biyo kama dhibcaan ah inay saddexdaaba soomaalidu ku fashilantay aniga laftaydu aad iyo aad ayaan qalbiga ooga jixiyey markaan arkay erayadan iyo sida ay u dhacayaan tusaale ahaan ayaan ku siinayaa waxaa weeye markii aan si dhaba u eegayno saddexdan bal eeg adiguba siday isugu xidhan tahay waxaa lagu yidhi soomaalidu saddex way ku fashilantay sir xafidan waa sir xafidan waa sinaan maamul waa suugaan la dhuuxo saddexdaba waa ay ku fashilantay ayay ina leedahay xubintan waxaaba soo xasuustaaba haddii eebba idmahayo meerisye ka mid ah gabayadii qabaan bulxan eebba hawrxame oo kuwii cajiibka ahaa ah ayaa waxaan ka xasuustaa sunna kama ansaxa ruuxa gabay faralkii saaraa oo haddee waabad og tahay oo ruuxaan faralkiiba tukan miyaa sunno ka ansaxayo kama ansaxayso soomaalidu marka sideedaba sirna ma laha qaabna ma laha tusaale ahaan ayaan bal bixinhayaa waxaa weeye sir xafidan soomaalidu wax sirhoy leedahay male howlaheedoo dhan kuweeda maamulka dowladeed iyo kuweeda qoysaska iyo ku kasta ay lahaydba social media ay dhex yaalaan halkaasaa lagu falanqaynhayaa iyada oo qaabkay doonto ama qaab beeleed ha u dhigata ama qaab cayeed ha u dhigata ama qayb social media khalad u fahamtay ha noqote taa iyada waa khalad dhacay waa khaladka labaadee waa sinaan maamul ma jirto maamul iyo sinaan iyo cadaalad iyo wax isu reeb iyo wax isu ogolaansho iyo wax isweydiin iyo wax iskuda intaba ma jiraan annagaa cadkan boobnay weeye iyaduna waa ku fashilantay waa qaybta saddexaade haddii eebba idmahayo waa sugaan la dhuuxo waxaad aragtay ee suugaanyahan soomaaliyeed ah waxaad aragtay ee mahmaha soomaaliyeed ah waxaad aragtay ee gabay macaan ah waxalla waxaad aragtay ee murtiya soomaalidu ay leedahay ama xubin murtiyeeda hal xabo oo ay dan ku qabsanayso ama hal xabo oo hakinhaya ama hal xabo ay arrin kaga joogsanaysay ma jiro dhammaan waa batalaqsi waxeedu saa darteed saddexdaa waa ay ku fashilantay ayaanu leenahay soomaalidu saddex waa ay ku fashilantay sir xafidan sinaan maamul iyo sugaan la dhuuxo saddexdaaba waa ay ku fashilantay mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi baahi waayeel waa la gartaaye lama geeraaro ama waayeel baahidiisa waa la gartaaye lama u geeraaro